alam nashrax makiyatun waa suura makiya qur-aankii maka kusoo degay waay qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi اraxmaani اraxiim alam nashrax miyaanan waasicinin laka adiga dartaa miyaanan u waasicinin sadiraka laabtaada adiga dartaa miyaanan laabtaada u waasicinin wawadacnaa waan dejinay canka adiga xaggaagaan ka dejinay wisraka culayskaagii ayaan xaggaaga ka dejinay culayskii ku saarnaa alladii culayska oo anqada cusleeyey dahraka duudkaaga yani culayska duudkaaga cusleeyey ayaan kaa qaadnay wa rafacnaa waan kor yeelnay laka adigaan kuu kor yeelnay dartaa dikraka xuskaagana kor baan u qaadnay oo saraan u qaadnay suuraddan iyadana de tii horeo kale waxay kala mid tahay dee nicmooyinkii alle nebigiisa uu siiyo ka warama marka waxaa lagu bilaabay alam nashrax miyaanan waasicinin laka adiga darta aanan u waasicinin ama adiga aanan kuu waasicinin sadraka laabtaada ay alam naftax miyaanan furin wanuwasic aanan waasicinin wanulayin aanan jilcinin qalbigaaga maxaa lagu jilciyo oo lagu waasiciyo biliimaani wاlnubuwati wاlcilmi wاlxikmati laba jeer baa nebiga laabta laga jeexay marna markii xaliimatu sacdiye ay nuujinaysay waay isagoo ilmihii la jiraan inta la qabtay malagu uu qabtay buu jeexay waxaa laga soo bixiyey marka cadkii bani aadamka marka kale laga hadlayo shaydaanku uu ku lahaa ayaa laga jaray isaga shaydaan marka wax nasiiba kuma lahayn nebiga sal l slam eemarkii ladhla dheelminayay agteedana waa lawaa la soo qabtay waa la jeexay qalbigii baa bannaanka loo soo bixiyey waa la dhaqay marka ayb marka iimaan iyo xikmadna waa laga buuxiyey rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi marka waasicintii taas waaye marka ayb qof walbana inta uu nebiga ku daydo ee rabbi uu u tadaruco ayaa qalbigiisa waasicnimadiisu ay la ekaaneen ayb haddii waxaa cagsi marka waasicinta ku ah ciriiri qalbiga in laga dhigo waxaa qalbiga ciriiriga ka dhigana waa shirkiga iyo bidcada iyo macaasida qur-aankana waa kusoo marnay fii suurati zumar iyo faman sharaxa allahu sadrahu lilislaami iyo daraba llaahu mahala rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuuna warajulan salama lirajulin hal yastawiyaani mahala ciriiri inuu ku jiro qofka shirkiga ee ku jiro iyo suuraة اlancaam faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi الsamaa wawadacnaa waan dejinay canka adiga xaggaagaan ka dejinay wisraka culayskaagii culayska marka waxaa lagu macneeyey dembigiisii horey kii dambe waa laga dhaafay marka dembigu waa culays badan yahay waa laga dhaafay waa laga fudude waa laga fudeydiyey marka ayb oo meeshaas marka liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taakharay ku fasiraan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihin yacni alkhata'a wasahwa waqiila dunuubu ummatika waa la yidhi laakiin ta horaa waxaas oo dhan ka xoog badan macno kaloo xoog badana isna jiro fiicanoo culayskii waanu kaa fududaynay macnaha culayskii risaalada mas-uuliyaddii nubuwada iyo inaad u istaagto waa kuu fududaynay wa iyadoo mas-uuliyad culus ay tahay innaga haddaanan kuu fududay lahayn kama aadan bixi lahayn labadaas macnaa marka ugu fiican amaa sahwi iyo khada iyo nisyaankii ayaanu kaa qaadnay oo ummadaadii gaf iyo sahwi iyo loo qaban maayo dunuuba ummatika iyana waa layska yidhi laakiin tana aada moodaa inay daahir u tahay alladii culayska oo anqada cusleeyey dahraka duudkaaga dhabarkaaga cusleeyey ahluluqada waxay yidhaahdaan anqada alximlu dahra naaqati culayskii hasha dhabarkeeda ayuu ka jiiq jiiqleeyey asalka saas idaa sumicat min sariiri minhu sariiran min shidati alxamli shayga marka rarka iyo culayska laga badiyo jiiq jiiq jiiq buu dhahayaa soo maaha marka anqadada sidaas waaye marka nacam marka dhabarkaaga culayskii yani la yacni la jiiq jiiqleynayey uu la jiiqjiiqleynayay ayaanu kaa dejinay saasay ka dhigan tahay culays unbaa laga wadaa marka macnuhu asalka kelimadda saasuu ahaa wa rafacnaa waan kor yeelnay laka adiga dartaa dikrakaanu u kor yeelnay sheegaaga xuskaaga iyo sheegsheegaaga kor baan u qaadnay waxaa laga macneeyaa marka meel rabbi lagu xuso oo nebigiina aan lagu xusaynin ma laha qofku markau islaamayo wuxuu ku islaamayaa shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu sa waa la sheegaa aadaankii baa lagu sheegay salaadii baa lagu sheegay meela badan khudbadii baa lagu sheegay salligiisa la-aantii la-aant la-aantiis culimo badan waxay leeyihin khudbo ma ansaxayso qaar kalena waxay leeyiin may waa sunno ama sunno ha la dhaho ama waajib ha la dhaho waa un la sheegaa nabiga sal l slam ayb marka dikrigiisii kor baa loo qaaday cagsi marka maxaa ah ee nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama ilaah yani rabbigii hoos uma ounan dhigin koru u qaaday rabbi dadka marka culimada waxay yidhaahdaan qaadi ciyaad iyo kale qofku inta uu dariiqi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama uu nooleeyo uu faafiyo ku taagan yahay ku dhowrsado diin ka dhigto intaa ayaa isagana ilaahay kor yeelayaa dikrigiisa saas darteed dadkii culimada ahaay oo diintii nebiga aada u faafiyey magac dheeraa ilaahay siiyey subxaanahu watacaala oo waxaad arkaysaa kuma yaal sano kun iyo dhowr boqoloo sano saxaabadii baa la sheegaa radia allahu canhu baa la dhahayaa culimadii baa la xusayaa la sheegayaa raximahullah baa la dhahayaa magacoodii ilaahay waa waariyey iyadoo cid ay lacag siiyeenoo na buunbuuniya iyagoon dhihin ayaa ilaahay kor u qaaday waayo warafacnaa laka dikrakay qayb ku leeyihiin qaadiciyaadu marka wuxuu leey qof kasta oo diinta nebi moxamed sal ll ly slam u istaago qeyb iyo nasiib oo aayaddan ku leeyihiin ile nebigii haddii la kor yeelay qofkii koryeelkiisa isagana dadka ugu yeeroo ka shaqeeyey waa ilaahay marka kor buu u qaadayaa isagana marka yaa kor yeelay qofkii nebi moxamed yacni sunnadiisa yaa laga tegin isaga ha lagu daydo haddii aaraa'da iyo sunnada nebiga iskhilaafaan sunnada nebiga hala qaato qofka yiraahdo iyo qofka dhahaya sunno lee waaye waxaan waa laga tegi karaa sunno lee waaye nacam haddana isu haysto inuu isaga nebiga uu kor u qaadayo isaga isu haysto dadku adugu saad ismooday ma ahane xaqiiqdu waxa ay tahay waxaad dadka kaa arkaane dhaqanka kuu ah unbaa miisaankaagu ou noqonan leyla nahaar qof sunnada nebiga faafinayo u taagan haddii lada la yihaha nebiga qofkaa ma jecla adi unbaa afkaaga ka dhahaya xaqiiqdu saa ma noqonaysa qofka inuu nebiga jecel yahayna waxaa lagu ogaadaa doodiisa inuu nebiga garta u dhigto haddii masale laysku qabto diini ah haddii marka qofka qofna uu dhahayo qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam qofna uu leeyahay qaala rasuulullahi uunan dhehaynin ee bal uu ka horkeenayo ra'yi dadeed sunnada nebiga sal ll ly slam labadaa qof nebiga yaa weyneeyey labadooda kanaa weyneeyey wa rafacnaa waan kor yeelnay laka adigaan kuu koryeelyaanu dartaa baan u koryeelnay dikraka sheekshee sheegitaankaaga cagsi waxaa ah marka taas ina shaani'aka huwa labtar ayaa suuratu inaa acdaynaaka alkowthar noogu imaan doonto qof allaale qofkii isku daya inuu nebiga hoos u dhigo shanigiisu shani dabago-anow noqona isaga unbaa liidanaya walidaalika intii diintii nebiga faafisayna magacooda waa taagan yahay wanaag buu la taagan yahay intii ka tagtayna wax macnaa adduunyada ee ugama aynan tegin faina maca alcusri culayska maciisa yusran ayaa ahaaday fudayd ina maca alcusri culayskii maciisa yusran fudayd baa ahaaday alcusr waa la al baa la geliyey hal un waayo marka nacam kan dambe kii hore un weeyaan nacam yusrantana waa la nakireeyey laba waayo marka fudaydku marka fudaydku hadduu laba yahay culayskuna mid uu yahay ee laba fudayd hal culays waa ka adkaanaya laba laba fudayd hal culays waa ka adag yihiin ayb fa ina maca alcusri culayska la jirkiisa waxaa ahaadayoo la jiro yusran fudayd ayaa la jiro ina maca alcusri culayskii fudaydkiisa maciisa waxaa ahaaday oo la jira yusran fudayd yani shiddo hadday jirto fudayd baa imaan doona taana marka bishaaray nebiga u tahayo waxa aad dhib la kulmayso fudayd baa ka dambay doono w fa idaa haddii faraqta aada faaruq noqotood cibaada salaad ka faaruq noqoto ama nooc cibaadaa aada ka baxdo fansab dhibto mid kale haddana dhexgal gal mid kale cibaado kale weligaa marka rabbigaa saa u caabud ilaa a ka dhimato wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ibnu cabaas ee marka waxaa uu ka macneeyey aayaddan faidaa faraqta min asalaati haddaad salaada ka faaruq noqdo almaktuubata faradka ah ka baxdo fansab ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ugu dhibtoo fi ducaa'i alla bariga warqab ilayhi fi lmas'alati baryada iyo su-aashana isaga un keligii xaggiisa damac oo jeri ayb macaani badan marka waxaa kaloo la yidhi mujaahid iyo kale uu le idaa sallayta haddaad tukanaysid fajtahid fi ducaa'i walmas'alati alla bariga aada ugu dadaal ibnu mascuud wuxuu yidhi idaa faraqta min alfaraa'idi haddaad salaadaha farad ka dhammayso fansab fii qiyaami leyli qiyaamuleylka ku dhibto shacbi caamir bnu sharaaxiil wuxuu yihi idaa faraqta min atashahudi ataxiyaadka markaad dhammayso fadcu lidunyaaka wa aakhiratika adduunkaaga iyo aakhiradaad u duceyso oo ataxiyaadka gadaashiisa waata ducada ay ku jirto marka macnuhu ujeedku waxay tahay cibaadada haddaad la timaado mid kale haddana gal marnaba cibaado yacni ha ka marnaanin xaaladda ku wanaagsan adigu sidaas waay bacdi naas baa marka waxaa laga yaabaa aayadda inay u daliishadaan haddaad salaadii ka baxdo yani fansab dhibto ilaa rabbika u dhibto biducaai ugu dhibto waxay leeyihin waa in markaa salaad markii laga baxba si jamaaciya loo duceysto oo imaamku soo jeesto u duceeyo dadkana aamiin dhahaan tafsiir jadiido noqona kaas waayo hadalkan dadkii yiri ayagu waxaas ma samaynin iyaga hadalkan markaan laba qof ay isku qabato hadalkan macnahaasaa laga wadaa iyo maya kan lagama wado qofka ugu dhow ee fasiri kara yaa waayeen qofkii yiri soo maaha hadalka qofkii ku hadlay ayaa siduu u jeedo iyo wuxuu ka wado isaa fasiri kara soo maaha iyagii marka sidaan maynan u fasirin saa darteed marka mararka qaar dadku hadday ducaystaan wax dhiba kuma jiro oo dhib iyo shiddo jirta darteed oo dadku marka ay u ducaystaan jamaaciba ha ahaatee mar mar dhib ma laha nacan oo munaasabad ama dhib jiro darteed markaa laakiin in la daa'imo oo loo maleeyo salaad duco aynan ka dambeynin inay daba go-an tahay in loo maleeyo waayo waxaan in la daa'imay la daa'imay maxaa ka dhashayna dadka qaarkood inay yidhaahdaan noo duceey haddaadan u duceynin wuxuu ku leeyahay marka do-eeduu kuu qabsanaa marka meeshaan salaad ma taaluu ku leeyahay marka dadka in fahamkooda la xumeeyo waay ka waaa ka waxay ka dhalatay wax aan nebigu daa'imin oo la daa'imayo bal rasuulka sala allahu calayhi wasalam salaad casir oo dukaday markiiba waa istaagay horow ka tallaabsaday waa baxay gurigiisuu dahab ka soo qaaday dahabkiibuu sadaqeeyey tuu dadka ka tallaabsaday duco ma sugin xadiidkii dulyadayn dadkii waa ordeen degdegayey salaada marka nebigu salaamo noqsaday laba ragco ku salaamo noqsaday waa kala tageen dadkii fakharaja saracaanu nnaas way baxeen haddii nebigu ducey jiray qof maa ducada nebiga ka tegayay idinla tahay nebi maxamed oo duceynayo cid ka tegaysa ma laha meesha waxaa ka muuqda marka culimadana ka fahmeen nebigu ducadan jamaaciga inuunan daa'imin soo lama fahmin masalada kaleoo daliilka kaleoo saddexaad wuxuu yahay xadiidka wuxuu leeyahay nebigu markuu salaamo noqsada haweenka horey ka bixi jireen si aan wadada dadku ayna isugu ciriirinin ragga xoogaa yaray sugi jireen dumarkaa hore ka bixi jiray si aynan albaabka ama wadada ay meelaha isku jiirin haddii marka duco loo fadhiyo oo la sugo ay jirto de waa la joogi lahay oo dumarku hore horey ka baxeen lama dheheen markii la salaamo noqsadaba horey ka bixi jireen sidaa lama dheheen iyado lafteedana culimada qaar ibnu rajab iyo baa saa u fahmayaba marka ducadan markii la doono marmar in layska ducaystaa culays ma laha dhib kuma jiro laakiin waxaan in la daa'imo oo laga dhiga salaad aan duco ka dambeynin eber waayo in loo qaato sax ma ahan taas wa ilaa rabbika rabbigaa intii ka ahna farqab jeri oo isaga keligii damac oo meesha aada wax ka raadinaysid ood wax ka jerinaysid oo damaca yacni damaca uu kaaga jira xagga rabbi un ha ahaato raqbadu marka waxay ka mid tahay min alcibaadaat inaa ila llahi raagibuun wa ilaa rabbika farqabna waatan ay tadarac ilayhi rabbigaa isu bihin bihi adoo janno ka rajaynayo ka damcayo marka waxa wanaagsan jannada dembi dhaafka rabbi unbaa laga damcaa cid kale xaggooda lagama damco suuratu tiin ayb